maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa qalab loogu talagalay in lagu diiwaangeliyo caruurta ku dhalatay isbitaalada ku wareejiyey xarumaha caafimaadka ee magaalada dhuusamareeb agabkan oo sidoo kale loogu talagalay in lagu diiwaangeliyo dhacdooyinka la xiriira dhalashada dhimashada guurka iyo furiinka ayaa goobaha la geeyay waxaa kamid a isbitaalka guud ee gobolka galgaduud iyo xarumo kale oo ku yaala magaalada dhuusamareeb abuukar cali faarax agaasimaha isbitaalka gobolka galgaduud ayaa ka hadlaya agabka lasoo gaarsiiyey iyo baahida looga qabay gudaha isbitaalka bismillahi ramaan raxiim waxaan aada ugu faraxsannahay inaad nagu soo booqataan isbitaalka weyn ee gobolka galgaduud waan soo dhaweyneynaa runtii madasha maantaan fadhino arrinkan daddigidda runtii arrin aada muhiim waa waaye baahi weynna loo qabay runtii wax badan oo wadanka xaalado kala qoqobnaana uu ku jiray dhalashooyinka meelo kala duwan laga bixi jiray siyaabo kala duwan loo bixi jiray sanad walba la qaada jiray runtii daddigidda midaysan waxay naga saartay mugdigaasay naga saartay waxay noo saartay inaan runtii daddigid midaysan diiwaangelin midaysan oo meel walba oo soomaaliya ka mid ah inaad dhalashadaada la tegi karto runtii wax weyn waaye anaga ka isbitaal ahaan runtii ilmaha isbitaalku dhasho oo dhan waan diiwaan gelinaa si free ah si bilaashaan ku diiwaan gelinaa canug walba oo isbitaal ku dhashana waxaan u ballan qaadaynaa inaan diiwaangelintaas inaan marino dhalashadaas kadibna markii aan diiwaan gelino uu aado degmada si uu uga sii qaato kaarkiisa arrinkaas runtii arrin runtii bogaadan mudan waaye wax weynna ka bedelayo istatitikada iyo la socodka xaaladda dhalmada ee waddanka runtii qayb weynaan ka nahay ka isbitaal dowlad ahaanna runtii waxay noo tahay inaan noqono adeegbixiyaasha ugu horeeya oo adeegan sameeyo dhanka kalena qaar kamid a xarumihii kale ee la geeyey agabkan ayaa ka mahad celiyey agabka lasoo gaarsiiyey kaasi oo ah mid si casri ah loogu diiwaangelinayo dhacdooyinka la xiriira dhalashada iyo dhimashada ee soo gaara isbitaalka bismillahi raxmaan iraxiim maanta way tahay bisha august waxaanasoo xafiiska isbitaalka nagu soo booqday hay-adda dadbigista midaysan oo ka socota wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo midda galmudug halkaas oo macnaha aan ku heshiinay in macnaha la dhigo dadka ilmaha dhasha si loo mideeyo ilmaha soomaaliya ku dhasho o dhan si loo mideeyo waxay nagu wareejiyaan qalab aada muhiim u ah oo ilmahaas lagu diiwaangelinayo bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa khatri maxamuud khaliif waxaan ahay subrofessorka xarunta waa beri m c h ee ku taala dhulsumreeb aad baan ugu faraxsanahay maanta inayna soo booqdaan degmada dhuusamareeb qaybteeda diiwaangelinta dhalashooyinka iyo sugnaanta maanta waxay nagu wareejiyeen laptopkan oo loogu talagalay in lagu keydiyo xogaha dhalashada iyo dhimashada xarunta soo booqata taasoo saameyn u leh tirakoobka deegaanka agabkan loogu talagalay in lagu diiwaangeliyo xogaha dhalashada iyo dhimashada ee la gaarsiiyey cisbitaalada ayaa ah mid qeyb weyn ka qaadanaya in la helo xogaha muhiimka ah ee dhacdooyinka ama kiisaska la keeno isbitaalada